caqabad badan uu jiraa wajar county oo noo qabsoomay labada sano wax badanna waa rajaynayna insha allah inuu noo qabsoomo waxaan rabaa marka inaan wuxuun ka taabto aniga oo ka duulayo ereyga ahaa wajeer south labada sano lasoo dhaafay hal musqul ah looma qabin waa erey run ahaantii aana munaasab ahayn la sinay ninka xildhibaanka mas-uulka ah inuu ku hadlo arrimaha biyaha wajeer south labada sano lasoo dhaafay intaan hadda cadadeeda hayo afartan iyo kow ceel baa ka qodnay wajeer south oo keliya afartan iyo kowdaas waxna countiga ayaa qoday waxna deeqbixiyaasha iyo hay-adaha samafalka ayaan la kaashanay waa forty one afartan iyo kow ceel wey kaliyar maaha waxaan dayactirkeeda dhammaystirnay oo iyadana gaarnay tiro aanan ka yaraan siddeetan iyo siddeed ceel oo baahi dayactir si un uga baahnayd labada sano lasoo dhaafay sida ogtihiin waqti abaara ayaan la koobsanay markaynu xilka aanu qabanay waqtiga ayada ah waxaanu biidhaamin u sameynaynay lixdan iyo kow goobood oo ka mid a goobaha deegaanka ee wajeer south waxaa inagu heliyay intaas in labada sano lasoo dhaafay laga qoday wajeer south shan warood laga qoday iyana ama county ha qodo ama deeqbixiyaasha aan la kaashanay ha noqdaan marka waxaas wax yar maaha tiro yar maaha afartan iyo kow ceel in laga qodo hal meel keliya wax yar maaha waana ognahay baahida way badan tahay waana ognahay lama soo koobi karo waana ognahay ceelashu way jabaan siiba waqtiyadan hadda bilaabanaya oo kale way jabaan laakiin intaasi waxaan sameynay waxaa ogtiin wajaar county inaynu ka sameynay waxa la yidhaahdo gurmadka degdega aan ugu talagalnay ceelasha wixii qayli kasoo yeero in markiiba ay ku ordaan waxaa jira hadda mashruuc biyaha oo deeqda ay bixinayso hay-adda wal bank waa mashruuc aada u ballaaran mashruuc hanti badan ay mataqaana loogu talagalay mashruuc shan county loogu talagalay inay ka wada faa'iidaystaan lacag shan iyo toban bilyan iyo ka badanba loogu talagalay inay ku baxdo waxaan saxiixnay mashruucaas labadi kun iyo labaatan iyo labadii waxqabadkiisa hadda ma bilaaban laakiin uu maanta hadda wacyigelintii ayaa socoto iyo ceelashiisii loo dayactiri lahaa waxaan ku bilaabayna dafcadda koowaad oo afartan goobood ama afartan magaalo oo wajeer county ka mid ah afartankaas toban ka mid ah oo wajeer south oo magaalooyinka weyn ee wajeer south aan doonayno biyogelin rasmi oo dhab ah oo kama dambaysa in loo sameeyo insha allah waxaan ku boorinayaa wajeer south si gaar ahneed iyo wajeer si guudba inay mashruucaas biyogelinta ah iyo dayactirka arrimaha iyo kaafinta baahida loo qabo arrimaha biyaha inay ka faa'idaystaan